waxaa sarukac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo hilibka ariga suuqyada magaalada jowhar qiimaha hilibka ariga ayaa ku yimid isbeddel waxaana uu sare uga kacay qiimihii hore sida ay sheegeen ganacsatada waxaana ay u aaneeyeen sababo la xiriira dalabka hilibka ariga oo batay bilashada bisha barakeysan ee ramadaan oo ay ka dhiman tahay maalmo qura neefka cadiinta toddobaatan doolar siddeetan doolar hadba soo u kala fiican yahay lixdan konton ah u yar badeecadaha kawaanka aan ku haynana kiilada shan doolar lix doolar aan kala iibsanaa waxaa naga iibsada nawaaxiga tuulayaalkana saaran afarta barjo aa nooga yimaada naga ganacsanaa neefka cadiinta ee qaal waaye raqiis ma-aan xoolaha daacidana lama qali karo dadweynaha makaa iibsanaayin kiilada shan doolar lix doolar aa iibsanaa tafaariikhna waa gadnaa ximin waa gadnaa sarar waa gadnaa jeeni waa gadnaa calool waa goobeynaa tafaariikh iyo jamlaba waa gadanaa kiiladiisa idaa lix doolar aa la iibiyaa ircad kale shan doolar isku lacag maaha idaa la jeceliyaa cudurro badana idaa u fiican yaa lasoo sheegay sida sokorta dhiikarka karastoroolka idaa cudurro badanay daawo u yihiin waa lasoo sheegay hadda idaa waa la xiiseeyaa infectionka idaa daawo waa ay yihiin haddana hadda neefka ugu koreeyo eriga inkastoo daatay waxuu yahay qiimihiisa neefka ugu hooseeyo waa lixdan iyo shan midka ugu koreeya waa boqol iyo toban boqol iyo labaatan siddeetan sagaashan saas isu dhex yaalin marka alxamdulilah shukr bilcaalamiin kiilada hilibka ah waxaan gadnaa shan doolar muskiilada laba doolar iyo bar rubaca soddon iyo shan kun qaabkaasaan u kala gadnaa ilaahayna waxba naguma yeelin waa un ku dhaqannahay tan iyo taas alxamdulilaahi waxaanun dhalnay meeshaana un ka ceeshayno kusoo korsanay hilibka ariga ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah hilibka loogu jecel yahay ee ay dadka badi aada u cunaan tiiyo ay jirtana waxaa fooda nagu soo hayso bisha barakaysan ee ramadaan